alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى اlظaalimiin ثuma الsalaaةu wالsalaamu clى cabd اllahi wrasuulih mxamadi wعlى alih wصaxbih wslma tsliima kasiira ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay baa subxaana wa tacaala soo diray nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam una soo dhiibay nicmadiisa qaaliga ah nicmat lislaam intaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iman oo ilaahay aanu u waxyoonoonu soo dirin dadku waxay ku jireen fii jaahiliyatin jahla jahli baa dadka maasheeyey waxa ay ku jireen mugdi dhinac walba ka maray qiyaaskoodu wuxuu ahaa ana min khusaya in gawat khusayatu aqwa anigu waxaan ka mid ahay qabiil hebel qabiilkaasi wuxuu yeelo ayaan yeelayaa xumo iyo samo dadku waxay isku jeceliin wuxuu ahaa qabyaalad iyo abtirsiin waxaa isku nacaana iyada ayuu ahaa waxa ay ku nabdaan iyo waxay ku dagaalamaan qabyaalad bay ahayd dhiigu aada buu u qulquli jiray dhulka dushiisa colaaduna aada bay u badnayd ilaahay baa subxaana wa tacaala iimaanka iyo islaamnimada dadkii ku walaaleeyey wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acda'a faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana ilaahay wuxuu uhi isagoo nicmada addoomihiisa ugu mano sheeganaya xusuusta markaad ahaydeen cadow daahi go-ay oo aada nicmada ilaahaye islaamnimada ku noqoteen kuwo walaalo ah oo ilaahay subxaana wa tacaala quluubtiina uu isugu keenay nabigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa wuxuu uga digay xaaladda noocaasa inay dib ugu noqdaan fqala calayhi الsalaaةu wasalaam fima rawahu lbukhaari wamuslim laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd dabaday ha yeelanina dhaqankii gaalada islaamka hortii kii ay dadku lahaayeen kaasoo ah idinkoo muslimiina haddana inaad islaysaan oo qaarkiinba kuwa kale ay dilaan oo qoorta ay ka jaraan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dhaqankaasi inuu yahay dhaqan ay tahay inay ka fogaadaan iskana fogeeyaan dadka ilaahay nicmatulislaam ugu nicmeeyey waxaanuu rasuulku tilmaamay inuu yahay dhaqan gaaleed ee dhaqan islaam aanu ahayn rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka digay oo ay ka mid ahayd qabyaaladdu oo uu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam arbacun fii ummatii min amri ljaahiliya afar arrimood oo ummadayda cid samaysan laga dhexelayaa dhaqankii jaahiliyaday ka mid yihiin alfakhru bilaxsaab faanka qofku uu ku faano aabbayaashii iyo abtirsin cidda uu ku galaa wanaagyadii ay lahaayeen taasoo ay ka dhalanayso kuwa kalena inuu xaqiruu iska kibriyo walطacnu fi lansaab iyo dadka nasabkooda iyo abtirsiintooda in la duro walistisqaau biاnnujuum iyo xidigaha oo lagu roob doono wاnniyaaxatu cala اlmayit iyo qofka dhintay oo loo baroorto afartuba waa dhaqankii jaahiliyada ummadda nebi maxamedna cid samaysaa laga dhexelayaa mar walba laakiin rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam cidda samaynaysaa cidda ay ku daydeen buu sheegay inay yihiin aljaahiliya maanta caalamka qofka sidaasi u eega wuxuu arkayaa cidda iscaayeysa cidda isqabyaaladaynaysa cidda islaynaysa cidda isu faanaysa ee nasab iyo abtirsiin iyo dal iyo midab iyo af isugu faanaysa inay muslimiinta u badan yihiin waa wax aada iyo aada looga xumaado inay muslimiinta oo ilaahay uu ku ciseeyey bilislaami waaliimaan oo rabbi walaalo uu kaga dhigay inay dib ugu noqdaan dhaqankii xumaa ee jaahiliyadu ay lahayd islaamka horti markii laba inan oo midna ansaar yahay midna muhaajiri yahay ay isku xanaaqeen ee mid uu yidhi yaa lalansaar tollaay ansaaray midna uu yidhi yaa lalmuhaajiriin tollaay muhaajiriiney nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kelmadaha markuu maqlay aada buu uga xumaaday waxau ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum dacuuha fainahaa muntina waar ma yeedhmadii jaahiliga ayaad ku yeedhaysaan tollaay yaa reer hebelaay dabeetana qofka la garab istaago lala dagaal galo ama daalim ha noqdo mid gardaran ama mid laga gardaraya ha noqdo oo dabeetana dhiig fara badani u daato maanoo idin dhex joogo ilaahay iisoo kiin diray igu kiin sharfay ayaad sidaa yeelaysaan waar iska daaya buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qabyaaladiiyo yeedhmadeeda ka taga buu ihi waa mid qarmuuna uraysa wax manfaco ay leedahay ma jirto laa fi dunya walaa fi laakhira waxyeella ayuunbay soo kordhisaa dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane ninkii yidhi xikmad buu ku hadlay qowlkaa nebigana calayhi salaatu wasalaam wuu waafaqay maantana waxaad arkaysaa tollaayaa reer hebelaayi oo laysugu baaqaayo reernimo laysugu faanaayo mid laysku durayo oo laysku caayayo mid daraaddeed loo dagaalgelayo oo dhiigga islaamka ee qaaliga loo daadinayo waxaa islaynaya muslimiin bay u badan yihin maray waddama isu dilaan iyo maray qowmiyaad iyo qabaa'il isu dilaan iyo maray axzaab iyo ururo isu dilaan kullu hada min amri ljaahiliya waxaasoo dhami dhaqan islaam maaha waa dhaqangaaleedkii uu ka digay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam dhaqanka noocaasa maanta waxaa ka dhashay in la fududaystay dhiiggii islaamka mar magac diineed lagu daadiyo iyo mar qabyaalad iyo casabiyad lagu daadiyo oo aanu garanahayn qofku waxa wax uu ku dilay kala dilayna aanu garanahayn macnaha iyo sababta loo dilay oo fitnada qabyaaladu dadka ay indha tirtay oo ay dhagabeel ku riday oo ay noqdeen dad asqoobay oo jaha wareeray oo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan toon aan garanahayn sidee buu muslim muslim u dilayaa oo uu qabyaalad ugu dilayaa ama qowmiyad ama kala dal baanu nahay iyadoo u sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ahi adduunyadoo dhan inuu ka qaalisan yahay dhulka isagaa ka qaalisan dhulalka oo dhan samooyinka isagaa ka qaalisan waxaa adduunyada dusheeda yaalloo dhani qof muslima lama qiima aha qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam fima rawaahu lbaraa ibnu caazibin canhu lazawaalu dunya ahwanu cala allah min qatli muminin bigayri xaqin rawahu bnu maaja adduunyadani inay suusho ay baaba'do ayaa ilaahay kala fudud qof muumina xaq darro in lagu dilo wa qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya qiimaha uu leeyahay dhiigga qofka muslimka ah iyo dadka oo dhami hadday ku heshiiyaan qof quro muslima dhiiggiisa inay daadiyaan inuu ilaahay dhammaantoodba madaxa iyagoo uu fooraro naarta uu ku shubayo low ana ahla asamaai wa ahla alard ishtarakuu fi dami muminin la akabahum allahu fi nnaar rawahu tirmidi can abi saciid wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam makhluuqaadka samada joogiyo kuwa dhulka joogaa hadday ku shuraakoobaan qof qura oo muslima dhiiggiisa wejiga iyo madaxa iyagoo u fooraruu ilaahay subxaana wa tacaala naarta gelinaya ayuha alcabdu lmuslim qof muslima dhiiggiisa ha ka qayb qaadanin gacantaada ha ku dilin maalkaaga ha ku dilin hadalkaaga iyo baaqaaga qof muslima ha ku dilin ogowna haddaad sidaa yeesho in yowma alqiyaama uu ku sugaayo maxkamadda ilaahayna uu ku horgeyn doono ilaahay ka ashkatayn doono wuxuu yihi cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhu rasuulku wuxuu yidhi yajiiu lmaqtuulu bilqaatili yowma alqiyaama qofkii la dilay baa wuxuu keenayaa maalinta qiyaame kii dilay naasiyatuhu wa ra'suhu biyadih wa awdaajuhu tashkhubu dama yaquulu ya rabbi sal hada fima qatalani xataa yudniyahu min alcarshi rawaahu axmadu watirmidi qofkii la dilay wuxuu keenayaa kii dilay gacanta iyo fooda madaxa iyo fooda labadaasuu hayaa kii la dilay maalintii la dilay nabarku uu gaadhay siduu ahaabuu maalinkayi markhaati madoon weeye dhiig baa sidaa uga burqanaya wuxuu leeyahay rabbi ow bal weydii wuxuu igu dilay ilaa ilaahay subxaana wa tacaala addoonkaasi uu soo dhoweeyo carshigiisa u dhoweeyo riwaayad kale waxaa ku timi inuu ilaahay ku odhanayo fiima qatalta war maxaad u dishay oo odhanayo qataltuhu alaban licizati fulaan waxaan u dilay anigoo hebel sharaftiisa iyo magiciisa iyo qiimihiisa doonaya hebel si uu magac ugu yeesho waata maanta taagan reer hebel si ay magac u yeeshaan oo looga baqo looga haybadaysto oo ay u noqdaan dad aan gumoobin oo aan looga adkaan baan u dagaalamoon muslimka u dilay buu leeyahy ilaahay subxaana watacaala wuxuu odhanayaa cize iyo sharaf ma laha kii aad lahayd waxaan muslimka u dilay cizadiisa iyo sharaftiisa aan u raadinay waxaa quree xaasilkii waxa weeye dilkaa dembigiisii adigu inaad la guryo hoyatay ilaahayna subxaana wa tacaala aada la hortimi xadiid kalena waxaa ku yimi oo kan la macna ah fayaquulu amaranii fulaan wuxuu odhanayaa hebel baa i faray fa yucadabu alaamiru waalqaatil kii yidhi dile ugu baaqe ugu yeedhay kii u fatwooday kii u qurxiyey iyo kii wax dilay labadaba waa la cadaabayaa buu uhi nebigu calayhi afdalu salaatu watasliim maxay jawaabtiisu noqonaysaa marka ilaahay la horgeeyo ee ilaahay su-aashaa uu weydiiyo fiima qataltahu maxaad u dishay ma qof buu kaa dilo waad qisaasanaysay maxaakim baad ahayd oo xad dila baa ku waajibo aad ku fulinaysay ma aladii abaaxa laka damah maxaa kuu xalaaleeya dhiiggiisa waa su-aal adag weydiiyuhuna waa ilaahay ka la weydiinayana waa kii dhiigga islaamka fududaystay ayuha almuslimuuna cibaad allah qofka muslimka ah inuu qabyaalad u dagaalamaa waxay sababaysaa in haddii uu dhinto dhimashadiisu ay noqoto dhimasho la noocati ay dadku dhiman jireen islaamnimada horteed waxa uu yihi nabigeeni moxamed calayh afdal salaati watasliim man qaatala taxta raayatin cimiya yaqdabu licasabiyatin aw yadcuu ila casabiyatin aw yansuru casabiya faqutila faqitlatun jahiliya rawahu muslim qofka dagaalama uhi nabigu calayh salaatu wasalaam dagaal aan xaqnimadiisu aanay caddayn magac diineed ha lahaado dagaalka qabyaalada ka mid ah ka ururadu ay dagaalamayaan baa lamid ah ka dowladaha islaamku ay dagaalamayaan baa lamid ah dagaal kastaoo xaqnimadiisu aanay caddayn baadillimaabuu ku cad yahay amaba se qofka shaki baaba kaga jiraba ma xaq baayo ilaahay baa ogol mise ilaahay ma ogola qofka dagaalama dagaalka noocaasa qofka qabyaalad awgeed u cadhoonaya oo reer hebel baan ahay ama reer hebel baa waxaa lagu sameeye u cadhoonaya qofka dadka qabyaalad ugu baaqaaya qofka qabyaalad cid ugu nusraynayo ku garab taagan oo sidaasi lagu dilo dhimashadiisaasi waa dhimasho jaahiliya buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuha almuslimuuna cibaad allah qabyaalada wax ka qaalisan buu ilahay muslimiinta dhex dhigay ilahay wuxuu ku walaalayay biliimaan wlslaam inama lmuminuuna ikhwa almuslimu ahu lmuslim dhaqankii jaahiligahaa ilaahay baa muslimiinta iimaanka iyo islaamnimada kaga masaxay si uhi nabigeenu ya ayuha nnaas ina allaha qad adhaba cankum cubiyat aljaahiliya dadow ilaahay waa idinka tegsiiyey oo rabbi waa idinka kaxeeyey kibirkii iyo faankii ay lahayd jaahiliyadu wa tacaadumaha biaabaa'iha iyo faankay aabbayaashood ku faani jireen wax ilaahay muslimiinta uu ka kaxeeyey oo muslimiinta qaar maanta dib isugu soo celinayaan waa adiga arkaya iyadoo qabaa'il iyo reera lagu faanayo qaar kalena waxa weeyaan lagu liidayo oo lagu xaqiraayo fannaasu rajulaan xaqiiqadu waa tan qabiil hebel baan ahay qiimo laguma yeesho mana noqonayo wax ilaahay agti aad darajo kaga hesho adduuniya aakhirabana dulli bay kuu soo jiidaysaa haddaad ku faanto waxaa mudan in lagu faano waa alislaam waliimaan wataqwa araxmaan waa islaamnimada iyo iimaankiiyo ilaahay laga baqo dadkuna qabaa'ilkooda rasmiga ahi waa laba uun mid qabiilatu ahli taqwa ka mid ah iyo mid ka mida min qabiilati ahli اlfujuur mid la qabiila dadka ilaahay ka baqa iyo mid la qabiila dadka ilaahay caasiya qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam fاnnaasu rajulaan barun taqiyun kariimu cala allah dadku waa laba uun mid saddexaad ma leh qof khayr badana ah allah ka baqoo diintiisa ku dhaqma ilaahay agtiisana sharaf ka leh muxuu sharaftaa ku helay albiru wاtaqwa khayr samayn macsiyo iyo shar uu ka fogaado ayuu ku helay qabiilka labaadna waayo wfaajirun shaqiyun hayinu cala allah iyo mid dembiile ah alla seega ilaahay agtiisa aan qiimo ku lahayne dullaysan weligaaba reer hebel ahaw haddaad saaxibu fujuur wa macaasi tahay reer hebel qiimo kuma yeelayaan ina akramakum cinda allahi atqaakum beri aadamna wuxuu isugu faanaaba ma jirto oo xagga nasabka iyo abtirsiinta ah dhammaantoodba ilmo aadam iyaanay ahayn meel ka sokaysa hadday isugu yimaadaanna kaba sii daran wاnnaasu banuu aadama wakhalaqa allahu aadama min turaab rawaahu tirmidiy dadka oo dhami waa ilmo aadam halkaasay abtirsiin ku wada galaan ilmo aadamna ilmo ciideed bay ka sii yihiin oo nebi aadam ilaahay ciid buu ka abuuray inuu qofku ku faano cidda ilaahay uu ka beeray iyo shayga ilaahay uu ka sameeyey waa sunno ibliis uu jideeyey qofka ku faanaa nasabkiisa iyo reernimadiisu qof ibliis ku dayday weeye nebi maxamedna khilaafay waayo ibliis markuu ilaahay yidhi u sujuud nebi aadam muxuu ku faanay ee sujuuddaasi uu ku diiday khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin oo laba khalad buu galay awalan wixii ilaahay ku abuuray inuu ka abuuray inuu ku faanay oo daraaddii amarkii ilaahay u khilaafay kuwa reeraha ay ka soo jeedaan iyo odayaasha ay ku abtirsadaan ku faanayaa waddadaasay hayaan waa ta labaad wuxuu ku faanay waxaan mudnaynba in lagu faano oo waxyaabo ka wanaagsaniba ay jiraan oo wuxuu idhi aniga waxaad iga abuurtay dab nebi aadamna waxaad ka abuurtay ciid baad ka abuurtay ayuha almuslimuuna cibaad allah dhaqanka noocaasa waa in lala dagaalamo quluubta waa in laga siibo oo laga sifeeyo haddii la doonayo allah in loo dhowaado agtiisa sharaf lagu yeesho haddii la doonayo horumar in la gaadho iyada horumar laguma gaadho waa lugooyo sideeda ah qofka dadka qabyaalada ugu baaqaya dhab ahaan waa lugooynaya waxna u tari maayo imisaa qabiilkiisa ka mid oo gaajoonaya waxba aanu aanu siin isagoo xoola haysta haddana haddaynu reer hebel nahay buu leeyihi imisaa xanuunsanayo caafimaad u baahan imisaa cagaagan imisaa aradan imisa ayaan hoy lahayn oo bannaanka iyagiyo ubadkooduba ay waran yihiin waxba laysuguma taro qabyaalade waa laysku kiciyaa waana in laysku guuro ayaanay sababu noqotaay oo qof dan lihi dadka magac waxa weeyaan uu ku kiciyo arrinka kale waxa uu yahay dadka madax dhaqameedka ah waxaa lagu yaqaana inay ahaayeen dad samatalis ah oo dadka isu soo dhoweeya oo markay isqabtaan turxaan saara oo heshiisiiya oo colaadda ka hortaga iyo fitnada laakiin maanta waxaad mooddaa in badanoo ka mida madax dhaqameedkii inay yeesheen sifadii iyo tilmaantii siyaasiyiinta oo dantooda iyagoo u socda ay ka dhigteen qabyaaladda iyo reernimada mawjad ay u fuulaan danahooda oo dadka dhiiggooda iyo naftoodoo la jaro iyo xubnahoodoo dhaawacama iyo xoolahoodoo baaba'a iyo nabadgelyadoodoo khalkhal gasha dantooda inay ku gaadhaan inay doonayaan siyaasi baa taa loo yaqaanay ummadduna waa ku ogey waana iska ilaalin jirtay oo dhawaaqiisa noocaasa waa iska hubsan jireen umay dhagaysan jirin laakiin maanta dad baa mas-uuliyadoodii dayacay waajibkii saaraana lumiyey oo tabtaasi aynu sheegnay oo kala noqday oo dadka ugu baaqaaya hadalla xun ku hadlaayo dadka kala diloo kala fogeeya oo qabyaaladii iyagu beeraya oo reernimadii ku faanaya oo reero kale ku xaqiraya oo dagaal iyo fitno calanka u lulaaya waxaan leeyahay horena xadiidka mimbarkan waan uga sheegaye nabigeennu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laabudda linnaasi min cariif waalcariifu fi nnaar dadku madax dhaqameed inay yeeshaan iyaga iyo maamulkooda iyo dowladooda u dhaxeeya waa mid laga maarmaan u ah masaalixdooda iyo danahoodan adduunyo laakiin madax dhaqameedku waa ahlu naar buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam madax dhaqameed oo dhan maaha qaar baa wakhtigii nebiga curafaa ahaa nebiguna shaqada noocaasa uu ku ogaa oo reerahooda iyo qabaa'ilkooda uu kala xidhiidhi jiray waa madax dhaqameedka sharka ka shaqaynaya waa kuwa dadka isku diraaya waa kuwa qabiilka ku faanaya waa kuwa dadka xaqiraya ee nasab iyo abtirsiin iyo qabyaalad ku xaqiraya waa kuwa dagaal oogayaasha ah waa kuwa munaafiqiinta ah ee dadka u muujisanaya dantooda iyo masaalixdooda inay ka hadlayaan xaqiiqaduna ay tahay iyagu wax kale inay doonayaan oo ay ruxruxanayaan kuwaasi weeye waxaan leeyahay madax dhaqameedow ha noqonina curafaau naar madax dhaqameedka ahlu naarkee nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ilaahay ka baqoo mas-uuliyadda laydi saaray ka soo baxa furayaasha khayrka noqda ha noqonina furayaasha sharka nabigeenu wuxuu ihi sida anas uu ka wariyey ina min annaasi mafaatiixa lilkhayr maqaaliqa lilshar wa ina min annaasi mafaatiixa lilshar maqaaliqa lilkhayr dadka waxaa ka mida kuwo khayrka furo u ah sharkana qufulu ah tuuba lihaulaa kuwaasi ayuu arrinkoodu wanaagsanaaday waxaa kaloo ka mid oo kuwa ka soo horjeeda kuwo sharka furo u ah hadalkooday ku furaan oo ficilkooday ku furaan khayrkana quful u ah fatuuba liman jacala allahu mafaatiixa alkhayri calaa yaday wanaag iyo janno waxa iska leh qofka furayaashii khayrka ilaahay gacanta u geliyey ee khayr iyo wanaag sababu noqonaaya hadalkiisu khayr iyo wanaag buu sabab u yahay wakadalika ficilkiisa iyo mawaaqifta uu qaadanaya waweylu liman jacala allahu mafaatiixa shari calaa yaday halaag iyo hoog iyo cadaab waxa uu sugayaa qofka furayaashii sharka gacanta loo geliyey sharunbuu ka shaqaynaya ibnu maaja xadiidkaasi wariyey waxaan leeyahay madax dhaqameeday dadkaa isku dirina isu soo dhoweeya oo heshiisiiya haddii kale waxaad noqonaysaan diradiraalayaasha nebigu uu sheegay inaanay jannada gelahayn sida muslim uu ku wariyey saxiixa min xadiidi xudayfa laa yadkhulu ljannata qataat qofka laba qof isku diraa jannada geli maayo maxaad u malaynaysaa ka ummadan oo islaama oo walaalaa isku diraaya oo colaad iyo xumaan iyo naxli iyo hadal xanafle dhex dhigaaya laa shaka xadiidku inuu ku dabaqmayo isagana waxaan leeyahay madax dhaqameedka dadka dagaal iyo fitno ugu baaqaya ama ku abaabulaya waxa ay ka mid yihiin kuwa dadka faraya inay dad laayaan rasuulkuna wuxuu sheegay kii qof faray inuu cid laayo u dilo iyo kii dilay labaduba inay ahlu naar yihiin wuxuu nabigeenu sheegay qofka waddo xun jideeye saabu noqda dembigeeda inuu leeyahay dembiga ciddii kaga dayatina inuu leeyahay war dhabarkiinu ma qaadi karo waxaasoo dembiya jidhkiinuna cadaabka ilaahay uma adkaysan karo cadhada ilaahayna midaad ka bixi kartaan ood xamili kartaan maaha ittaquu llaha rabbakum subxaanah ilaahay ka baqa adduunyadu waa maalmo kooban shakila-aan waad ka tegaysaan sahay fiican kala taga sahay xunnaha ka urursanina aqulu qawlii hada waastaqfir اllah liya wlakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cala cabd illahi warasuulih muxamadi wcala alihi wasaxbih waslama tasliima kaiira ayuha lmuslimuuna cibaad allah shacabkeennan waxaan leeyahy ilaahay baa islaamnimo idinku walaaleeyey ilaahay baa subxaana wa tacaala iimaan isugu soo kiin dhoweeyey ilaahay baa idinka dhigay dad isku diina oo isku af ku hadlaaya oo isku jinsiya nicmo ilaahay idin siiyey wayaana nicmadaasi ha iska daadinina ha noqonina saacina fi lfitan kuwa fitanka dhex ordeeya oo ka qayb qaata qoraal kaga qayb qaata hadal duuban kaga qayb qaata maalkooda kaga qayb qaata guubaabo kaga qayb qaata iska hubsada warka maanta waxyaabaha fitanka sababa dhig inuu daato keena dhaawac inuu bato sabab u noqda waxaa ka mida warkana la hubsanahay iyo khilaafka la khilaafay aadaabtii ilaahay muslimiinta ku eedbiyey markuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabayin fatabayanuu dadka warka tabinaya in badan oo ka midina kuwa ilaahay sheega weeye ilahu yihi warkooda iska hubsada ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay baa islaamnimo idinku nicmeeye iimaannimo jaahiliye dhaqankeed iska ilaaliya qabiil lagu faano qolo kalena lagu duro daraaddii loo dagaalamo inay arrintaasi jaahiliya tahay baa ceeb ugu filan qolada warbaahinta waxaan leeya ilaahay ka baqa akhbaarta fitnada sabab u noqonaysa ha faafinina oo ummadda ha dhex keenina ha noqonina namaamiin kuwa iyagoo dareensan ama aan dareensanayn dadka isku dira oo ummadda iska hor keena oo fasaad inuu dhaco iyo fitno dhiig inuu daatiyo nabaddu inay khalkhal gasho iyagu waxa weeyaan sabab u noqda waxyaabaha mabda'an xume dimuquraadiyadda la yidhaahdaa dadka maanta uu ka dhaadhiciyo waxaa ka mid a in war walba la sheego xataa dowladii bay ka dhaadhacday loodhaya dowladdu maxay la hadli lahday waxaasaa dhacay maxay u sheegi lahday ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegay war walba inaan la sheegin wararka qaarkood ay ku koobnaadaan cidda arrinkaa wax ka qaban karta wararka fitnada sabab u noqonaya inaan la faafin waida jaaءahum amru min alamni aw اlkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ilى الrasuuli wailى uli اlamri minhum lacalimahu اladiina yastanbituunahu minhum aayaddaasi macnaha ay tilmaantay dhulka islaamka maanta waa ka maqanya ama waa ku yaryahay war walba waa la faafinaya shimbiri hadday duusho laba qof hadday isqabsadaan wax walbana waa la sheegayaa in badan baanay taasi fitno sabab u noqotaa waa xukum sharci oo ilaahay oo waajib ay tahay in loo soo noqdo ugu dambeyn dadka muslimiinta ah ee islaynaya wadama ha noqdaan maamulla ha noqdaan qabaa'il ha noqdaan waajib waxa ku ah dhiigga islaamka inay ilaaliyaan dagaalada fitnadana inay ka fogaadaan wixii ay isku hayaanna hadduu jiraba wadahadal iyo is-afgarasho inay ku dhammeeyaan kolay dagaal dabadiibaa la wada hadlaayo miyaanay ka fiicnayn dagaal horti in la wada hadlo oo dagaal horti la heshiiyo intaanu dhiig daadan dadna aanay dhiman muslimiinta kalena waxaa waajib ku ah muslimiinta ismaandhaafa ama dowlada ha noqdaan ama maamulla ha noqdaan ama qabaa'il ha noqdaan ama ashkhaas ha noqdaane inay heshiisiiyaan wain طaa'ifataani min almuminiina اqtataluu faaslixuu baynahuma ilaahay wuxuu yihi laba kooxood oo muslimiini laba qof oo qura hadday doonayaan ha noqdaan hadday islaayaan sulxi iyo wanaag dhexdhiga buu yidhi waajibka muslimiinta saarani waa kawana waajib diini ah haddii markaa heshiiskaa dabadii qola ay xadgudubto oo qolo ahaan ay u xadgudbaan inay xadgudbeenna dadka ahlulcilmiga waa in la weydiiyo qadiyadda laga dhigo qadiyatu shariica odhaa bal qadiyadaasi shareecada u celiya waayo alfi'atu albaaqiya cid aan diinta waxba ka garan ahayn iyo caamatu nnaas inay yidhaahdaan qoladaasaa gardaran qoladaasaa fi'adii xadgudubsanayd shareecada tiri la dagaalama maaha ahlulcilmiga waa in loo celiyo fain bagat ixdaahumaa clى اlأkrى faqatiluu alatii tabغii xatى tafiya ilى amr اllah qolada xadgudubsan xaakimka muslimka iyo ummadda inteeda kale dhinac waa inay uga soo wada jeestaan waa in la cabidiyo oo iyaga lala dagaalamo bakyiga iyo xadgudubka iyo gardarada si looga celiyo waa haddii si kale nabad ay ku ogolaan waayaan ilaa ay arrinkaa ka soo noqonayaanoo nabadda ay ogolaanayaanoo fitnada iyo dagaalka iyo daadinta dhiigga islaamka ay joojinayaan hada huwa xukmu shariica ilahay subxana wa tacala ina waafajiyo rabbina subxaana wa tacaala qulubta muslimiinta isu soo dhoweeyo khalkhalka iyo khilaafka iyo furqadan ilahay ka dhex qaado allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar allahuma asqina اlغayث wla tjcalna min alqaaniطin اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد